madaxweynaha maamul goboleedka puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo maalmahan booqasho ku joogay dalka etoobiya ayaa gaadhay magaalada jigjiga ismaamulka soomaalida ee dalka etoobiya madaxweyne cabdiweli gaas ayaa intii uu ku sugnaa magaalada adis ababa wuxuu la kulmay ra-iisul wasaaraha etoobiya iyo madaxda kale ee dalkaasi xuseen barre aadan ayaa khadka telefoonkai magaalada jigjiga kula xidhiidhay madaxweynaha puntland waxaana ugu horreynta weydiiyey ujeeddada booqashadiisaasi ethoobiya waxyaab badan baa naga dhexeeya puntland xuduuda u dheer bay la leedahay etoobiya waxaana waxyaab badan baa naga dhexeeya arrimo nabadgeliyo cadow midah ayaanu leenahay dabcan marka stratejiad mid aan ka yeelano waa lagama maarmaan waxaan ka wada hadalnay ganacsi puntland waa dhul weyn baaxad weyn soomaaliya saddex meeloba meel ba la yidhaahdo wey puntland ay tahay marka arrimaha ganacsiga sidoo kale maadaama deris aan nahay dawladda etoobiya population badan uu ku nool yahay sida marka dhanka ganacsiga iyo isu socodka ganacsiguna uu noqon lahaa mid furan oo furfuran oo laba dalba ay ka faa'idaystaan oo si mutual waxa la yidhaahdo beneficial aho u shaqeynaya uu noqon lahaa arrimaha waxbarashada sidoo kale dabcan waa laga maarmaan dawladda puntland waxaa muhiim u ah horumarka dhanka waxbarashada iyo caafimaadka biyaha jidadka horumarka ay etoobiya gaarto laftigooda inaanu laqayb ay nala qaybsadaan ama ha noqoto dhanka khibradda ama ha noqoto dhismaha haykalka dowladnimo marka waxaasoo dhan baanu ka wada hadal sidaan hadda ka warqabno waxaad ku sugan tahay magaalada jigjiga oo caasimad u ah dowla deegaanka soomaalida etoobiya madaxda dowla deegaanka maxaad ka wada hadsheen iyagana sidoo kale dabcan the gatewayga amase dariiqa noo dhexeeya oo loo marayo etoobiya waa dowla dowladda soomaalida etoobiya iyadana sidoo kale waxaanu ka helnay casuumad rasmi ah inaanu soo marno soo booqano maadaama etoobiya nimid dadkan walaalaha ah ee dhalasha-aanda soomaalida wada ah ehelkana ah inay sarkaan horumarka soomaaliya iyo horumarka labada deegaana laga wada hadlo wixii naga dhexeeya ha noqo sidoo kale ama ganacsi ha noqdo ama xuduudda ha noqoto ama nabadgelyada ha noqoto ama ha noqoto waxyaalaha hadda aan idiin sheegay oo dowladda etoobiya federaalkan ka kala hadalnay ama caafimaadka ha ahaato waxbarashada ha ahaato waxaasoo dhanna waxa weeye wax labadoodna wada huseeya isku sina aanu rabno inaanu aragti midaysan uga yeelano xiriirkaasina la xoojiyo oo si fiican meel fiican loo gaarsiiyo waxaad ii sheegtay in arrimahaad ka wada hadasheen ay tahay dhinaca ammaanka iyo nabadgelyada waxaanu ka warqabnaa in uu muran ka jiro gobolada sool iyo sanaag oo ay somalilandna sheegato inkastoo dadka deegaankaasina ay maamul samaysteen oo khaatumo state la yidhahdo marka arrintaasi sideed u aragtaa madaxweyne ahaan maxaad iska tidhahdeen dowladda etoobiya arrimahaasi dowladda etoobiya kamaana wada hadla saan kuu sheegay dowladda etoobiya waxaan ka wada hadla waxa weeye xiriir ka dhexeeya puntland iyo etoobiya weye waxaanu ka wada hadalnay arrintaasna anagu fikirkan ka qabna waxa weeye dadka jooga meeshaasi gobolada a ka hadashay dad soomaaliyeed weeye dabcan dastuurka puntland anigu aan ku shaqeynayana wuxuu sheegayaa inay yihiin dad ka tirsan goboladaas inay ka tirsan yihiin puntland laakiin haddii doodaasi ay furanto oo rabo in laga wada hadlo dee anigu mowqifkeyga waxa weeye dadka meeshaas joogahay waxa iyagu ay rabaan oo rabitaankoodu yahay in lagu taageero oo lagu support garay ayaan aaminsannahay marka dadku waxay leeyihiin self determination ultimately waxay kusoo ururaysaa waxa weeye dadka deegaanka joogaah rabitaankooda in la aqbalo oo la saboort gareeyo waa tay dhinaca iskugudubka xadka iyo isku socodka sidii wax looga qaban lahaa wax fikradood iska widaarsateen ma jira dabcan de wada xuduud xuduud way furan tahay ganacsi baa ka socda isu socod dad baa ka jira dal dalku maogtahay yani xiriir wanaagsan baa kala dhexeeya puntland keliya ma soomaaldan bu etoobiya xiriir fiican kala dhexeeya marka taa in la adkeeyo laftigeeda si markaasi ganacsiga iyo horumarka iyo isdhexgalka bulsho labada wadana u u fiicnaado waxaa lagama maarmaana marka de in laga hortago wax kasta oo arrintaas dhibaato ku noqon karto hama noqdaan nimankaan ka hadlayno hadda oo shabaab shirwadayaasha soomaliya dhibta ku haya marka de in nabadgelyada la adkeeyo laiska kaashado wixii macluumaad la isdhaafsado yani si marka horumar iyo dhaqaale iyo isbedel iyo ganacsi ma jiraayo haddii aan xuduudda la adkeyn haddii aan ganacsigu uusan si fiican ushaqeyneyn marka horumarka aanu tigsanayno ama aan rabno ama iskaashigaas in lala yeesho dariska ma hirgelayo ilaa arrintaasi nabadgelyada iyo securitygu xadka u noqdo mid adag oo oo lagu kalsoonaan karo laba dhinac ku kalsoonaan kara haddii aan ku weydiiyo su-aal ka baxsan booqashadaadan etoobiya waxaynu ka warqabnaa dowlad goboleedka puntland iyo dowladda federaalk soomaaliya dhowaan in xiriirkooda xurguf soo kala dhex galay ka hor intii aan lagu dooran adiga marka adigu madaxweyne ahaan muxuu yahay fikirka aad ka qabtid sida ay u wada shaqayn karaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedka puntland fikirkeyga waxaa weeye de wixii laisku hayo in laga wada hadlo wada hadalna lagu dhamaysto anagu soomaali baan nahay soomaali marka midoo meel u wada jeeda ayaa horumar gaari karta laakiin wixii janawin ahoo dhab ahoo laysku hayo dee in laga wada hadlo oo laisku afkarto ayaa loo baahan yahay marka yani wadahadalkaasina waa inuu ku dhisnaada mid ah is-ixtiraam qolo walba aba qolada kale waxa ay xaqa u leedahay ogolaanayso oo ay rabto haddii xuruurku uusan wanaagsanayn dee waxa weye dabcan saan hore badan marar badan ugu celceliyey laba dhinac waxba uga xumaan kara dawladda federaalka waxba uga xumaan kara dawladda puntland wax badan ku waayi kartaa marka in la hagaajiyo xiriirka laisu soo dhawaado la wada shaqeeyo soomaali midowdo meel loo wada socdo la aado annagoo soomaaliya meel wejana adduunka laakiin haddii aan saan nahay aan sii ahaano cidina geesi ba ufaa'iidi mayso marka waa laga maarmaan in la heshiiyo
kaasi wuxuu ahaa doctor cabdiweli maxamed cali gaas madaxweynaha maamul goboleedka puntland oo isaga oo ku sugan magaalada jigjiga ee dalka etoobiya khadka telefoonka ugu warramay xuseen barre aadan